silmiil iyo bileyda magaalada iyo weliba dowladda hoose degmada garowe olol nadaafadeed ka soo guday kaabanka barakayaalka magaalada garowe caasimada puntland weliba ololaga nadaafadeed ku qiib galay agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose madaga kaabanka iyo madaga nadaafadda degmada garowe waxaana kumida dadka degan kaamamka barakayaalka magaalada garowe oo qeyb ku haya ku hadali ololaha nadaafadeed ee lakasuubi kaamamasho iyo kaalantiyo keedin jaaka shantii subaxnimaanu gallay qashinka tagga iyo meesha laga radaya annagaa keennay waxaannu kaamka ka bixinay oo waxaannu tagga ka soo dejinnayba aad baan ugu faraxsanahay dowlad hoose baabuurtii bay keentay waa noo keentay karagooyinkii iyo cagaftii qashinkiina waa nala ka rarayaa alxamdulila ilaahay bay mahadi u sugnaa waan ku faraxsanahay waxaan na odhan lahaa khamiislaafa naloo ka dhigo haddaa qashankaa la iska fogaynin wax kasta ayaa dilaaci karaa cuduraa imaan karaa shungiyadu waa imaan karaa oo sidaa darteed doqo magaalada aad aad waxaa ugu mahadcelinaynaa dhiirgelinta na siiyo oo macnaha yidhi dadka mal alla asoo baxaan ha sameeyaan waxaa la yidhaha faydhoor nadaafadda oo dadka dan ugu jirtaa marka waxaan leeyahay guddoomiye waa maxsan tahay maadaama adiga na dhiirigelisay hor sii socon ku leenahay qashinka maanta gacantaan ku haynaa
anigu waxaan ahay guddoomiyaha jiingadaha cabdirashiid gaarana cawl saaka waxaan haynaa caloolihii nadaafadda dowladda hoose ay ku dhawaaqtay inaan iska caragno eriyada iyo inta aan degannahay nadaafaddii aan wadnaa nadaafaddii wataa qalabkiina la siina waka aan ku shaqaynayno hadda aan wadno marka haddii ilaah yidhaahdo waan soo dhoweynay waanna shaqaynaynaa hawshiina waan ku dhex jirna hawshii waan haynaa waxaan jecelna haddii alla idmo nadaafaddaas xilli walba inaan iska nadaafino xaafadda waa kaambeyn kaambeynkaasna waa ayidni dowladda markaa ay bixisay wakaa waa wadnaa arrintan maayarka dowladda hoose ayaa juhdi geliyey in nadaafadda laga shaqeeyo waana ku ayidni waana soo dhowaynaynaa sida wanaagsan ee uu u cilaamiyey inaan nadaafadda ka shaqayno inaan eriyada yani eriyo bii'a nabad qabta oo nadaafadda in la helo maayarka oo ku dhawaaqay annagana waa ku ayidnay waana qaadannay waana ka hawshii u hayna
kaamka igu weeye saaka ololo fiicana wadnaa haddana in waxaan rabnaa la sii ballaariyo haddana qashimada wixii daafaha yaala dhan meel walba saaka ololo waa ka socdaa waanu ka guraynaa guddoomiye maayar waa ku maasan tahay hore u soco hore u soco dadaal dheeraad cudurrada waa ka hortegaya marka waxaan rabnaa maayarka waa ku maasan tahay ololaha saaka waa ku faraxsannahay afarta barjihood waan ka gubaynaa waana ka guraynaa ololaha ilaa duurkii ilaa siddeed sac ilaa sagaal sac ka daali mayno waan wadaynaa insha allah dowladda hoose ee degmada garowe iyo dadkan degan kaamanka barakayaalka magaalada ka dhiirigeliyday inuu ka dadaalan nadaafadda haanasana sidoo kale kaalin weyn ku qaaday oo laga nadaafadeeda